sabuuraddii boqol iyo koowaad
waxaan ka gebyi doonaa naxariis iyo garsoorid rabbiyow waxaan kuugu gebyi doonaa ammaan oo waxaan u dhowrsan doonaa si quman oo caqliya bal goormaad ii imaan doontaa waxaan gurigayga ku dhex socon doonaa qalbi quman indhahayga hortooda waxun ma dhigi doono waan nabcahay kuwa leexda shuqulkooda oo innaba iguma dhegi doono qalbi qalloocanu wuu iga fogaan doonaa oo innaba wax shar ah ma aqoon doono kii qarsoodi u xanta deriskiisa kaas waan baabi'in doonaa kii isla madax weyn oo qalbigiisu kibirsan yahayna uma dulqaadan doono indhahaygu waxay la jiri doonaan kuwa aaminka ah oo dalka deggan si ay iila joogaan aawadeed kii si quman u socda ayaa ii adeegi doona kii khiyaano ka shaqeeyaase gurigayga ma joogi doono kii been ku hadlaana hortayda kuma xoogaysan doono subax ilaa ka subax ayaan wada baabi'in doonaa kuwa sharka leh oo dalka deggan oo dhan si aan magaalada rabbiga uga baabi'iyo kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dhan